الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويسقاتكي وولي لغو دhex jiraa arkaantiisii iyo sunantii waa laga soo baxay hadda waxaa la galay waxa la yaha masxulkuf masxulkufkaasi waa xibin ka mida weesada wey lugaha markii la dhaqo waxaa loo ruqseeyey dadka marmarka qaarkood in kuf la masaxo oo aan lugaha la dhaqin qofkuna wuxuu ahaan jiray maqaar sida iskaalshadoo kale ah maqaarkaas waxaa loo qaadan jiray qabowga meelaha aada qabowga badan uu ka jiro ayaa qofkaas dadku isticmaali jiray habeenkiibay ku seexdaan maantiibay qabaan qabow baa la iskaga ilaalinayaa qabowga badan oo lugaha ku soo dhacahaya ayaa lagu ilaalinayaa qofkaas marka waxaa loo ruqseeyey dadku in ay markii ay weysaystaan oo wejiga dhaqaan oo gacmaha dhaqaan oo madaxa masaxaan hadday qofkaas qabaan inayse qofkii iska siibine korka biyo ka mariyaan korka inay biyo ka mariyaan waxa weeye waa ruqso dadka loo ruqseeyey oo loo sahlay in meelaha qabowga badanoo in kabaa la iska siibo iskaalshooyinka adayga ay tahay meeshaas ninka jooga dadkii kalena waa la mid oo ayaguna qofkaas inay ku seexdaan oo habeenkii ku seexanayo maantii qabo oo dadkaas kale ayaguna waa la mid marka qofkaas wuxuu ahaa waa maqaar sida iskaalshadoo kala qabow dartiis baa loo gashan jiray dadka maantii oo dhan bay qabaan habeenkiibay qabaan marka waxaa loo ruqseeyey markii ay weysaysanayaan oo wejiga dhaqaan oo gacmaha dhaqaan oo madaxa masaxaan meeshii lugaha ay ka dhaqi lahaayeen inay biyo korka mariyaan ayaa loo ruqsay masxul qofku saasuu ahaa marka waagii hore maqaar buu ahaa laakiin waa arki doonaa maqaar keligiis shardi kuma aha sida xajarul istinjaa waagii hore dhagax lagu istinjoon jiray oo kabacdina loogu ogolaaday in ay wixii kale oo shaqadiisii oo kale qaban kara inay muxuu ahaa shaqadiisii oo kale wixii qaban kara in la isticmaalo sida loogu ruqseeyey sidii oo kalea kanna waxaa loogu ogol yahay wax ka samaysan wax aan maqaar ahayn ka samaysan ama dhar ka samaysan ama balastica ka samaysan ama wax kale ka samaysan isagana sidii oo kalea loogu ogolaya laakiin shaqadii kii gudan jiray waa inuu gudan karaa shuruud baa lagu tusi doonaa shuruuddaas waxay keenaysaa inuu midkii maqaarka kusoo dhowaado midka dambe ee la samaynayo waxaa la ohan jiray jawrab wixii ka baxsan maqaarkaas jawrab marka jawrabkaas dhowr iyo ilaa toddobiyo toban saxaabaa ayaa inay masaxdeen ibnu mundir ka soo guuriyey abu daawuudna maqa lixiyaguna tobanii wax la jiruu ka soo guuriyey marka baabkaasaa la galay baabu masxi lkufi kufkii masixiisi kufkaasi marka weysada kaliyuhu galaa qubays ma galo najaase ma galo haddii najaasa ku dhacdo lama masaxo waa la dhaqaa haddii ninkan janaaba uu galo oo qubays laga rabo waa la siibaa markaas lugaha la dhaqaa markii la dhaqo kabacda haddii la rabo la gashanayaa weysada kaliyuhu galaa marka weysadii gobol ka mida weye qeyb ka mida weeye sidaa darteed weysadii ayaa la daba dhig yajuusu waa bannaan yahay fil wuduui weysaqaadkuu ku bannaan yahay waxaan weysaqaad ahayn ma soo galo isagu xadiidkii muxuu ahaa safwaan ibnu casaal waa kii oran jiray inaana siibin baan artay ilaa min janaaba haddii janaaba timaado waa la siiba waa la dhaqa lugihii waa la dhaqaaya markii la dhaqo kabacdi hala gashado haddii la rabo adoo maalin nuskeed qabay haddii janaaba timaado waa la siibahaya asagoo weysadu bedelkaya ama aan qubays bedel kaba noqo lilmuqiimi ninkii nagaa yowman waleelatan habeeniy maalin buu masaxana ninka gurigiisii jooga oo aan safarku ku jirin habeeniy maalin baa loo ogolaya habeeniy maalintaas intii habeeniy maalin gudahooda haddii uu qof gashado oo isagoo daahir oo weysadiisi dhammaystiran tahay gashado markii weyse ka jabtaba habeen iyo maalintaa dhexdooda markuu weysaysto wejiga dhaqo gacmaha dhaqo madaxa masaxo ayaga biyuu marinaya bis saasay ugu dhammaanaysaa habeenay maalinta gudaheeda walilmusaafiri alaata ayaamin saddex beri bilayaaliha habeenadeedii la jiro saddex habeen iyo habeen saddex maalmood iyo habeenadoodii ayuu ninka musaafirka ahina masaxanaya hadduusan intaa iska siibin mar walba waa masax intaas hadduusan iska siibin asaga mar haddii la siibo waxaa la fiiriyaa ninku markaas inuu weese qabo kaamil ah oo lugaheedii dhaqan yihiin oo waxoodii o dhan dhammaystiran yihiin haddii asagoo weysada noocaasa qabo uu iska siibo haddana waa iska gashan karaa haddana waa iska gashan karaa ilaa weese kaamil uu qabaa shardigu waxa weye weese kaamila inuu qabo marka haddii uu iska siibo haddana weysadii kama jabin waa iska gashan karaa laakiin mar hadday weesadu jabto oo uu siibo waa inuu lugaha dhaqaa lugaha waa inuu dhaqaa isagoo weyse qaboo kaamil ah weysadiisi kaamiltuu lugihii gashaday weysadii baa jabtay waa weysaysanaya gacmihii wejigii buu dhaqaayaa waa masaxayaa qofkii buu masaxa qofkii waa u masaxaya wixii ka dambeeyana ilaa habeenay maalin laga gaaro ama hadduu musaafir yahay saddex beri laga gaaro inta uusan siibin wuxuu qabaa muxuu ahaa ruksadaasuu qabaayo waa masaxa goormay ka bilaabanaysaa marka habeenay maalintu goormay ka bilaabataa saddexda berigo musaafirkuse goormay ka bilaabanta culamada qaarkood waxay markuu gashado qaarkood waxay markuu ugu horreyso weysaysto uu masaxdo ninba meel buu ku dhiftay sheekhaan marka wuxuu leeyahay min alxadathi xadath buu ka bilaabanayaa bacda lubsin marasho ka bacdi ninkaani waa weysaystay lugihiibuu dhaqay wixiisii oo dhammaystiran buu qufkii gasha lubsigu waa saas ilaa lubsiga shardi waxaa ku ah inuu weysadiisu kaamil tahay marka la gashana markii uu gashaday maalin dhabnu iska joogo weys weysadii iska qabi maantaas loo xisaabin maayo maantaas la xisaabin maayo marka ugu horreyso weysadu ka jabto weysada ugu horreysa marka ay jabto oo ayaa laga bilaaba maxaa yeelay maxaa looga bilaabayaa weysada ninkaan saaka subaxdii ayuu weysaystay weysadiisii oo kaamila qof buu gashaday galabta casirkii markay tahay weysadii jabto intii casir ka horreyso o dhan loo xisaabin maayo maxaa yeeley intaas uu weysada qabay wuxuu khiyaar u lahaa inuu iska siibo haddana iska gasho khiyaar buu lahaa khiyaar buu lahaa inuu siibo oo gashado ilaa weyse kaamilahu qabaa weysada kaamilka saaka markuu weysaystay hadda isla mid weeye inuu weyse kaamila qabaa laga rabaa saaka subaxdii markuu gashaday hadduu doono waa iska siibay haddana hadduu gashaday weyse kaamila mar haddii uu qabo markuu rabo iska siiba marka saaka subaxdii ilaa casirka weysadu jabaysay intii u dhexaysay hadduu rabo waa iska siibi kare casirka wax yar ka hor aan weysadii jabin hadduu gashado inuu masaxdaa loo ogolya inuu masaxdaa loo ogolya marka marka weysadu jabto oo ugu horeysa ayaa waxaa ka bilaabanaysa muddadii muddadaas ilaa markaas weysadu jabto hadduu iska siibo waxaa khasab ku ah inuu lugihii dhaqo waa inuu dhaqaa ee inuu intuu ku ceshado masaxdaa u suurageli mayso laakiin intuu weysada qabay waa iska siibi karay waa gashan karay hadhowtadina waa masaxan karay weysadu mar hadday jabtase hadduu siiba waa inuu lugaha dhaqo marka waxay ka bilaabanaysaa min alxadathi bacda lubsin markuu gashaday kabacdi xadadkii ka dambeeyey lubsigaas horena lugihii asagii oo dhaqay oo nadi oo muxuu ahaa daahir kaamilahuu gashaday lubsiga marka lagu leey waaha shardigaa ku arko fain masaxa xadara hadda masaladan waxay ku saabsan tahay muddadii ninkaani uu qufkaan uu qabay uusan iska siibin dhinacna safar baa ka galay dhinacna xadar baa ka galay marka kee la raacay ma habeeni maalin baa laga dhigaa mise waxaa laga dhigaa saddex beri mise saddex beraa laga dhigaa mise habeeni maalin baa laga dhigaa wuxuu yidhi fa in masax xadara hadduu xadar ku masax uma saafar uu safr ow cakasa cagsi uu sameeyo wuxuu ku masaxday isagoo safara laakiin waa degay kabacdi lam yastawfi ma dhammaysanahayo muddata safari safar muddadiis ma dhammaysanayo lam yastawfi muddata safaran laguma oran masxu muqiim buu masaxanaya laguma oran waxaa lagu yidhi muddo safar ma dhammaystirto maxaa yeele waxaa suuragal laba maalmood buu safar ahaa markaasuu degay markaas uu degay markaasaa la joojina safarkii saddex beraa loo ogolaa soo maa laba beruu safar ahaa haddana gurigiisii buu tegi marka lama oran karo muddo muqiim baa masaxanaysa maxaa yeel laba beri waba soo masaxday soo maa laba beri oo safar u ah waa masaxanahay waana ka badan tahay muddadii muqiimka laakiin muddadii musaafirka dhammaystiran ma muddada musaafirka ma dhammaystiranaye maalintii uu degay waa iska siibahayaa lugihii buu dhaqahayaa hadda kabacduu gashanayaa hadda kabacdi nin muqiima oo degan muxuu aha masxiisuu masaxanaya habeenii maalin buu qabaa fain masaxa xadaran hadduu xadarku masaxdo isagoo degan tuma saafar uu safro oo cakasa ama arrinta uu bedelo oo safar buu ku masaxday kabacdina waa degay lam yastawfi ma dhammaystirto muddata safarin safar muddadiis ma dhammaystirto intii muddada safarka ka dhimanayd hadduu isagoo safar ahaa dego muddadii safarka ka dhama ka dhimanayd waa iska dhaafaya muddadaas waa la joojinhayaa hadda kabacdi weysadii uu weysaysanaayo waa inuu siibaayo lugaha dhaqaa oo markaas kabacdi hadduu rabo ha gasho wa shardu shardu masxi lkufi shardi jawaazi masxi lkufi an yalbasa waa inuu murtaan bacda kamaali duhrin daahirnimo kaamiliyade kaamil noqdeed weese kaamil asaguyoo qaba janaabo ma qabo janaabo awalba ee lama masaxan jirin weese wey waxa hadda laga hadlaya weesadiioo kaamil oo lugihii dhaldhaqay kabacdi waa inuu gashada shardi maaha mar allaale markaa weysatay hore inaad ka gashatid haddaa maalin dhan iska weyse qabtid maanta maa gelinkeeda dambaa iska gashan karta ya inaad weyse kaamila qabtaa lagaa rabaa maana hadda inaad weysaysatid kuguma shardisna laakiin waxaa lagaa rabaa markaa gashanaysi weyse kaamila waa inaad qabta bacda kamaali duhrin saatiran haddana waa inuu qariyaa maxalla fardihi fardi lqusl meeshii la dhaqi jiray marka la weysaysanayo lugta intii la dhaqi jiray waa inuu intaa qariyaa anqowyadii waa inuu qariyo marka masalada duhurka mansuus bay iska ahayd baan u malaynaya markuu nin soo daco inuu nabiga sala allahu alay slam qofkii ka siiba wuxuu yidhi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn kaas waa iska mansuus soo maaha ayagoo daahiraan gashada iska dhaf dahaaradaas in laga rabo waa mansuus saatiran maxalla fardi waxaa meeshaas la raadinayaa kufkii la aqoon jiro maqaarka ahaayoo la gashan jiray waa inuu kuf midkaan la samaynaya ka agdhowi ya kaas wuxuu qarin jiray inta oo intii la dhaqi lahaayoo dhan waa qarin jiray kana waa inuu qariya daahiran daahir waa inuu yahay daahir hadduusan ahayn maxaa laga faa'iidayaa daahirka waxaa la rabay in lagu tukado inta kor biyo laga mariyo lagu tukadaa la rabee maxaa qofkii ka dheefaya hadduu najaasaya maxaa laga dheefi karaa waa in la iska baxsho banaanka la dhigo maana si kale wax ku ansixmaama in la dhaqo oo daahir uu tago yumkinu waa inuu suuro galaa tibaaculmashi socod in la israacraaciyo fiihi asaga litaradudi musaafirin musaafirkii noqnoqoshadiisii lixaajatihi xaajadiisi waa inuu qufkan waa inuu yahay waxuu ku socsocon karo haddii uu yahay balaasti ka jilicsano markuu cagta dhiga dilaacaysa kabana uu sabala gasha maxaa laga dheefaya ninkii o dhan ma xirxirnaanayo waxaana waxaa wax fudayd iyo mashaqo looga fududeeyey laakiin hadda hadduu noqdo wax birahoo aan lugtiiba la dhaqdhaqaajinay ama looxaan la dhaqdhaqaajin jiray ama shay jeexjeexmaayo mar allaali markii la dhaqaaqo muxuu ka faa'idayaa ninkii ma isaga u xirxirnaanayo waa fadhinayo fudaydkii la siinaayaba shidda u korodhay soo maaha ninkaas ninkaas hadduusan dhaqdhaqaaqi karin marka musaafirku markuu xaajaadkiisa u laalaabana wuxuu ku socon karo waa inuu qiila wa xalaala xalaalna waa inuu yahay midkii maqsuubkaa ku ansixi maayo oo wuxuu leeyahay ruqso weyo ruqsaduna macasida kuma socoto marka ruqsada shayga adiga laguu ruqseynayo salaadii markaa safarka tahay madhabtu sida ay tahay waxa weye ninka caasigaa ruqsooyinka waa loo diidaa hadduu rabo magaalo hebel inuu dad joogo soo kharibo intuu sii socdo salaad ma gaabina salaada gaabiskeeda loo ogolaan ma ruqsooyinkiyaa laga joojina hadduu caasi noqdo meeshaan marka ninkan qufkan boolidaa qaba waxa la ruqseeyey masaxaanuu ahaa loo ruqseeyey ma ahane qufkaani isagu aalad la isticmaalayo aalad la isticmaalayo weeye wixii loo ruqseeyo ninka laga fududeeyey isagu kuma jiro walaa yujziu mansuujun laa yamnacu maa-an fil asax walaa yamna walaa yujziu ma gudu yiri mansuujun mid la sameeyoma laa yamnacu maa-an biyo aan celinayn fil asax meeshaas marka wuxuu rabaa qofkii waagii la gashan jiray maqaar buu ahaa haddii biyo lagu shubo lugta ma gaari jirin marka midkii kaloo bedelaa waa inuu noqdaa shay safiiq ahoo kakan oo biyaha celina sida uu qofkii oo kale booskiisi usoo galo oo uu shabaho marka mansuuj waxaa laga sameeyey ama dun baa laga sameeyey ama wax kalaa laga sameeyey shaygaas la sameeyey waxaa laga dhigaya shay safiiq oo adagoo biyaha celina kaasaa booska gela walaa jurmuuqaani labadii qofuu iskor saarnaydna ma ansaxayaan fil adhaar jurmuuqaankan waxa weeye qof buu qabay mid kaluu ka kor qaba labadooda kii kastaaba haddii asaga keligiis lagu daayo ee qofkii la rabou noqon karaa laakiin labuu iska kor qaba laba hadduu marka iska kor qabo haddii intuu midka koro furo midka hoose uu masaxo wax dhibaatahay ma jiraanoo hal qof uu masaxday qof kaliyu qaba laakiin labadooda isagu iska kor qaba midka kore inuu sii masaxo way waxa loo diiday labuu iska kor qabaa labadau iska kor qabo kan hoose halkii loo ogolaa weeye hadduu kan siibo ama meel intuu ka furo gacanta geliyo masaxo hadda qofkiisii uu masaxday kanna waxa weye kabuu ka kor qabo kaluu noqona laakiin labuu qabaa labadooda mid kastaaba qofkii la masaxanayo shuruuddii kamishuu noqon karaa midkii koruu biyomariyey laga aqbali maayo le kaas laga aqbali maayo qofkii la isticmaali jiray noocaas ma ahaan jir waxaana ruqso weeye waxaa lagu dadaalayaa kii waagii la isticmaali jiray inuu ka agdhowaado ayaa lagu lagu dadaalaya wayajuusu waxaa bannaan mashquuqu qadamin mid cagta ka ka jeexan shudda la xiray kabaha oo muxuu ahaa xarkaha la sursuro noocoodii oo kale uu samaysan yahay waa jeexan yahay laakiin xarkihii baa lagu xirxiray waa marka kaas wuxuu leeyahay waa kifaayo wey haddii xarka lagu xirxiray hadduu sidiisa u tolan yahay hadduu si kastaba uu yahay marba haddii uu muxuu ahaa biyihiina celinaayo lugtiina asturay wax dhiba ma jiro wayusannu masxu aclaahu korkiisa in la masaxo iyo wa asfalihi hoostiisa khuduudan jiidjiid khuduudaasi marka waxa weeye qofkii cagtii baa ku jirta marka khuduudkaas waxa weeye gacanna kor baa laga saaraya midna hoos baa laga marinaya labadooda saa la isku dhaafina khuduud khuduudka saasaa la isku dhaafina midii bidixda ahayd ciribtiisaa la saaraya horaa loo wada midii midigta ahaydna horaa laga saaraya saasaa loo wada marka kayfiyadaas waa sunu yidhi ma ma ma ma ma ma xaqiiqsan karo waxa kusoo arooray waxay yihiin wayakfi waxaa ku filan musamaa masxin masax wax lagu magacaabo haddii korka biyo ka mariyo kifaayo qofka hadduu biyo ka mariyo masaxaasoo yuxaadihii ku aadaya alfarda faradka faradka la sheegaya maxay tahay intii lugta la dhaqi jiray waa inuu qaabilsan yahay ilaa asfala rijli lugta hoosteeda maahana wa caqibaha ciribteeda falaax almadhab asfalu rijli maxaa loo diidan yaha wuxuu leeyahy cali ayaa wuxuu yihi low kaana diinu bira'yi lakaana masxu asfal lkhusfi awla lakaana mxuu muxuu yihi lakaana asfal lkhus khufi bilmasxi awlaa bilmasxi min aclaa korka asagaa ka mudnaan lahaa marka kor in laga masxo tusina korka in laga masxo marka wuxuu leeyahy cagta hoosteeda iyo ciribteeda lagu kaaftoomi qultu xarfuhu ka asfali wallahu aclam dhinac iyaduna waxa way meeshii oo kale la mid yihiin aclihii kor baa la rabaa in laga masaxo kor in laga masaxaa la rabaa walaa masxa lishaakin fii baqaa'i lmudda masaxuma sugnaa ninkii ku shakiyey muddadii inay baaqi tahay muddadii wuxuu garan waayay saacaddii ay kasoo bilaabanaysa muqiim weeye wareedha habeene maalintii ma dhammaadeen mise ma dhammaan musaafir weeye war saddexdii beri ma dhammaatay mise ma dhammaan shakigaas intuu ku jiro waxaana rugso weeye hadda ha siibo ha dhaqo lugi markuu weysiisana marka muddadii haddii uu ka shakisan yahay inay joogto iyo in kale yuusan masixin ninkaas ruqsada muddaa ku xirnayd muddadii ku xirnayd uu ka shakisan yahay marka masax ma jiro fain ajnaba hadduu junubo wajaba tajdiidu lubsin marashadii inuu soo cusboonayaa waajibaysa ninkan janaabaa ku dhacday janaabadana qofku wax kama taro waa in la qubaysto oo lugihiina la dhaqo hadduu marka isagu rabo inuu hadda kabacdi qof masaxdo hadda kabacdiu gashanaya markii daahir uu noqdo jirkiisii oo dhan janaabadii ka kacdo markaa kabacdu hadduu rabo gashana wajabadan lagu leeyahayna ninna khasab kuma aha inuu qof gashadaa asabkuma ah laakiin hadduu doonaayo inuu masaxdo ya markii janaabada uu iska dhaqi ka bacdigeed ha gasho hadduu rabo inuu masaxdo laakiin wajabada aan kasoo qaadi maysid haddaad janaabo ka qubaysatid waa inaad qof gashata taas lagama soo qaada ya laakiin haddaa rabtid inaad weysiisay inaa hadhowteedu qof masaxdid markii janaabadii ay dhammaato kabacdigooda daahir noqotid markaa kabacdi gasho waman nazaca wahwa biduhri lmasxi qasala qadameyh duhru lmasxi iyo duhru lqasli labadaas in la kala saaro duhru lmasxi iyo duhru lqasli duhru lqasli hadda waa weysaystay lugihii baan dhaqday qufkii baan gashaday dahaarada hadda aan ku jiraa ma dahaaro masxi baa mise waa dahaaro qusli qusli weeye lugihii waa dhaqa duhrulmasxina maxay tahay waa weysaystay anigoo kaamil ahaan qofkii gashaday weysadii baa iga jabtay waa weysaystay markii aan weysaystay kabacdi cagihii baan masaxay qofkii baan masaxay dahaarada hadda aan ku jiro aan ku tukanaya waxa weye dahaaratu hee masxi wey ilaa lugama dhaqin hadda weyse qaadkaan hadda ugu dambeeyey anugu lugama aana dhaqin waa masaxay marka dahaarada masaxaasoo lagu jiro oo lugihii aada dhaqin weysadii kugu dambeysay oo aa masaxday haddaad siibtid wejigii iyo gacmihii iyo dahaaradoodii waa ku jirtaa lugahaan masaxaanay awal ku jireen masaxiina hadda waa bureye lugaha la dhaqo lugihii hala dhaqo waman nazaca ninkii siiba qofkii wa huwa biduhri lmasxi masax daahirnimadiisna uu ku jiro qasala qadamehi labada ago labada lugood buu dhaqa duhrulqusli hadduu ku jiro lugihii buu dhaqay qof buu gashaday waa iska siimay haddana waa iska gashana ilaa dahaaro kaamiluu ku jiraa ninkaas ya duhrulqusli waa waa weysaystay lugihii buu dhaqay qof buu gashaday xoogaa markuu joogu arrin kale darteed iska siibay haddana hadduu rabo waa iska gashanaya ilaa weysadii kama jebina ninkaas weyse kaamiluu qabaa weyse kaamiluu qabaa wa fii qowlin yatawado waa weysaysana marka hadda labadaas qowl khilaafkaas waxaa suuragala inuu u laabanahayo masaladii muwaalaadka muwaalaadka haddii weyseqaadku isa isku xariirin qowlkii qadiimka ah wuxuu ahaa soo maaha ha waa in hadda weysadii lasoo cusboonaysiiya weyse cusub waa in lasoo cusboonaysiya marka inuu tii oo kale daba joogo saasaa suuragal baab lqusli masixii intaasaan uga baxnay masaxaasi haddii wixii la masaxan lahaa la haysto in qabow la joogaa u shardi maaha mararka qaarkood waxaa jira dholalka qaarkood oo qabowgii badan yahay meeshii aan qaboobayn waxaa suuragal in qofku iska siibaa inay aday ku tahay ama safar buu ku jira ama waxbuu ku jiraa meelaha qaarkood oo la marahayo marka la weysaysan tago meel lugaha lagu dhaqdaba inaysan lahayn baa suuragal oo qofku ay qasab ku tahay inuu qofka masaxdo meeshaas marka masaxaas waa u furan yahay laakiin waxaa la rabaa qofka la masaxanaya inuu usoo dhawaado qofkii waagii hore la aqoon jiray inuu usoo dhawaado marka ugu horeyso oo la gashanayana waa in la weyse qaba qofkaas markaa dee axaadiida kusoo aroortay waxa la mutawaatir baabulqusli hadda waxaa laga baxay weyse qaadkii oo uf masxul qufkaasi ugu dambeeya baa laga baxay oo maqsadkii ugu horreeya oo min maqaasida dahaaro ah waa laga baxay hadda waxaa la galay qusli qusligu waa qubays janaabaa laga qubaysanahaya ama wax kalaa laga qubaysanahaya qusligii marka haddii qasli la yidhaahdo ficilkii oo la samaynahayo iyo muxuu ahaa ficilkii la samaynahayay masterkii wuu noqon karaa quslina isagana muxuu ahaa qubayska la qubaysanaya isna waa noqon karo kulley waxaa qusliga loo isticmaalaa waa markii dahaarada sida badan loo isticmaalaa laakiin labadaba marka inay iskaga bannaan yihiin baa muuqanaysa marka wuxuu yihi luqatan sayla sayalaanu lmaai cala shay mudlaqa shay baa biyo ku korkiisa ku dareersadeen qusligu waa saasuu yidhi sharcan wuxuu yidhi sayalaanuhu calaa jamiici lbadani maca niya waa in jirkii oo dhan isagoo niyo la qabo biyo lagu dareeriyo oo gidgiis biyo la gaarsiiyo qusligii saasuu ku fasay muujibuhu mowtun hadda asbaabtii uu ka bilaabay meeshaan asbaabtii laga qubaysanahay waxyaalaha qubayska waajibay muujibuhu mowtun dhimashadii wey hadduu qof dhinto waa in la dhaqaa isaga waajib waa ka baxay xadkiisii waa ka baxay dadka jooga ayaa waxaa laga rabaa inay dhaqaan wa xaydun xaydkii wey xaydkaasna haweenkii iyo nifaaskii umusha dhiiggii umusha haweenkii uu ku dhacaa labadoodaasna qubays baa laga rabaa qubayska hadda laga rabaa qubayska nadaafada oo iska qubaysanayaan maahan markii hadhowtadii wax dhiiggaasi go-o oo ay rabaan inay salaad galaan markaas weeye marka qubayska laga rabi doonaa wakadaa wilaadatun dhalidiina sidoo kale weeyo bilaa balaalin qoyaan la-aan xataa hadday tahay oo ilmo qalaalan xataa hadday soo baxeen qubays waa laga rabaa bilas wilaadadaas ayadana markii ay wax dhalaan ayadana qubays baa laga rabaa sida badanna balal kama qaali haado haddii uu xataa ka qaali yahay waxay leeyihiin ilmahaani kolley waxa weeye waxaa ku jirta manidii oo guntantay ayaa ku jirta marka waa in laga qubaysta marka saddexdan dambena haweenkii bay ku khaasta dhimashaduna ragii haween waa u dhaxaysa wa janaabatun janaabo weeye sababtiisu muujibuhu mowtun wa janaabatun bidukhuuli xashafatin xashafadii gelideedii ow qadrihaa qadarkeedii farjan farji u galo xashafada oo ah inta gaar u kirkiranoo dakarka ragga haddii farji ay gasho farjigaasi ayu farji mid haween iyo mid kale iyo uma kala socno haddii uu galo qubays baa waajiba haddii xashafada uusan lahaynba qofka aanina qadarkeedii oo kale ayaa la fiirinaya farjigaa marka uu gelahayo haddii wax ku duuban yihiin muxuu ahaa xashafadii hadday wax ku duubaynaya haddayse wax ku duubnaynaya hadday bannaan tahay waxba loo kala saari maayo qubayski waa laga raba taasi waxa weeye hal qodob oo janaabadii ka mid ah oo ida ltaqal khataanaani muxuu ah faqad wajaba alqusl xadiidkaas wa bikhuruuji mariyin mari soo bixideed min dariiqihi dariiqiisa uu kasoo baxo almuctaadi la yaqaanay dariiqa la yaqaanay hode manidu ay kasoo baxdo labadii uun dadka farjigoodii weeye haddii mani kasoo baxdo manidaasna qubays baa ku waajibahay rag iyo haweenna ma kala leh ragga inay mani kasoo baxdo dadku waa yaqaanaa haweenkiina hadde waa ti ay weydiisay nabiga sala allahu calayh wasalama muxuu ahaa umu sulaym ya ah umu sulaym baa weydiisay haddii naagti intay waxyadoo lagu sameynaya ka qaro ay ku qarowdo seebaa maxaa laga rabaa markaas hadday biyo aragto ha qubayso marka haweenkiina iyagana hadday kasoo baxaan qubays baa laga rabaa min dariiqihi dariiqiisi almuctaadi la yaqaanay wa gayrihi qeyrkiisa dariiqii hore muctaadka a la aqoon jiray baa xiran dariiq kalaa waxay kasoo baxeen calaamaadkii manidana waa leedahay illa manida calaamaad baa la siin doonaayo calaamaadkaasaa lagu garan doonaa kaasna isagana qubays baa laga rabaa manida hadda marka isaara oo shahwo kacdo ayay ku timaadaa waxyaalo kaloo biyaha sidoo kale ku yimaadaa jiro kuwo la yidhaahdo madi oo markii dadka damac uu galo ka yimaadaa jira manidaanaa jirta see lagu kala saara waa in calaamo la helo lagu kala yaqaano waxaani maniba mise waxa weeye madi wax lagu kala saaro waa in la arkaa labadoodiiba biyo jiidjiitamayo wey wa yucrafu bitadafuqihi boodboodkiisaa lagu yaqaana markuu soo baxayo bootin fag fag fag waa inuu soo baxay aw ladatin bikhuruujihi soo bixidiisa waa inuu qofku macaansanayo u baga ayaduna calaamad mani wey aw riixi cajiinin cajiin urkeedoo kale waa inay leedahay radban markay qoyanta ayadoo qoyanna waa inay sida cajiinko kale usoo uraysa aw bayaadi baydin ukuntii cadaankeedii oo kale waa inay usoo uraysaa jaafan markay angegan tahayn ukunta qeybteeda cad siday usoo carafto kale saasoo kale waa inay tahay marka waxyaalahaasa calaamaad u ah calaamaadkii waxyaalahaasa u ah calaamaa laga fiirinayaa haddii calaamadaas lagu arko markaas waxaa la leeyahay waa waxa weeye waa maniw fain fuqidat isifaatu haddii sifaatkaa laga waayo falaa qusla qubays ma jiro sifaatkii biyaa la arkay sifaatkan ma laha biyahaani kuwii najaasadaha bay u rogmanayaan oo la yidhaahdo madi ama wadi wadi baa jiro isaguna mararka qaarkood markii qofka calooshiisa iyo adkaato oo kale uu soo jirto ka yimaada laga yaaba ayaga laftoodu inay raad ku leeyihiin mar hore damac galay wax kale inay wax ku laayihiin waa suuragal laakiin kuwaas suur ahaan manida waaba u egyihiinba marka haddii calaamaadkan laga waayo kuwii kalaa laga dhigayo kuwa kalena waa najaaso layska dhaqaayo najaaso layska dhaqaayo weeye oo meeshii ay gaaraan la dhaqaayo weeye kuwa kale manidu inay najaaso tahay in kale muran baa jira fiqigan shaaficigana waxa weye najaaso ma aha laakiin kuwan kale ayagu waxa weye sida kaadidoo kale najaaso wey la iska dhaqa walmar'atu ka rajulin naagtii nin bay la mid tahay oo ninkay waxay kula mid tahay haddii biyihii kasoo baxaan iyadana qubayskii waa laga rabaa ee sifaatkii manida waa laga rabaa haddii sifaatkaas ay ka yimaadaan naagtii marka ayada mar baa waxaa imaanahaya manideedii iyo midii raggiio isla jira ninkii isla jiraa soo laabanahaya marka haddii teediiba inay ku jirto meesha ay mu-akad tahay markaas waa inay qubaysato wey haddii ayadoo huruda ama mid shahwaba aan lahayn oo caruura ama mid iyada manideedi biyaheedii ma dhaqaaqina ninka biyihiisii kaliya meesha kasoo laabtay kuwaas waxa weeye waa laga weysaysana haddii qubayskii horeba ay ka baxday oo mar dambe ay kuwaan yimaadaan waa laga weysaysanayo kuwaas maxaa yeelay iyadu waxba kuma lahaa mani ayada ka timid maaha waxa weye waa midii ninkii keligiis wayaxrumu biha maa xadaa maa xaruma bilxadai yaxrumu biljanaabati waxaa ku xaaraam noqonaya maa xadaa maa maa xaruma biljanaa bilxadai xadadka wixii ku yara ku xaaraamaya xadath lasqar waxaa lasoo sheegay salaad iyo dawaaf iyo maslmusxaf iyo xamluhu waxyaalahaasaa lasoo sheegay intaas waa la wadaagtay maxay la dheer tahay walmugthu bilmasjidi masjid in lagu nagaado masjidkii qofkii junubkaah inuu dhex joogo isagana waa loo diiday hadduu junub yahay masjidka waa dhex mari karaa laakiin dhexdiisa kuma nagaan karo ma joogo laa cubuuri buu yiri gudbadiisa looma diidana waa iska waa gudbi karaa laakiin inuu ku nagaado looma ogolo waalqur'aanu wayaxrumu bihaa alqur'aanu qur'aankiiba xaaraamka waa inuu akriyo junub qur-aankii inuu akriyo isagana waa ka mamnuuc wa taxilu adkaaruhu adkaaru lqur'aani qur-aanka adkaartiisiiba xalaala laa biqasdi qur'aani qur-aanu lama qasti ninkaan daabad buu fuulahay subxaan lahi sakra lanaa ma kunaa daabad buu fuulahay wax uu xoogaa ka naxoo arkay inaa lilahi wa inaa ilayhi waxyaalahaas adkaarta oo uusan asagoo qur-aanba ula qasdin dikri ahaanna loo isticmaalo qur-aankiina ku jira kuwaas xaaraam kama ah wataxilu adkaaruhu laa biqasdi qur'aanin waa inuusan asagoo qur-aan ula qasdin ayaa laga raba bismi illaahi alxamdu lilaahi markuu cuntada cunaa alxamdulilah markuu cunaaya bismi illaahi waxaasoo dhan laga raba hadda wuxuu galay see arkaantiisii maxay tahay see loo qubaysana weyse qaadka qur-aanku waa waa magmagacaabay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biruuusikum waarjulakum waa la magmagacaabay laakiin qubayska marka ay tahay wuxuu yihi wain kuntum junuban fataharuu waa nebiga sala allahu calay wasalam ficilkiisii baa wax badan laga faa'iidaysana wixii marka nebiga ficilkiisa laga faa'iidaysanaya sala allahu calayh wasalam wuxuu rabaa inuu yidhaahdo laba waxyaabood qubayskii ka maarmi maayo inta kale laakiin akmal iyo sunna ay soo gelay nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa loogaa markii uu qubaysanayay inuu fara dhaqday oo weliba mararka qaarkood ma derbi buu taabtay mise waa fara dhaqday markii uu fara dhaqday nebiga sala allahu calayh wasalama intii wuxuu dhaqay muxuu ahaa hoosaaskii markaas kabacdii wuu derbi taabtay haddana markaas kabacdii wuu fara dhaqday luqluqday sandaarsaday muxuu ahaa weyse la yimid weysadaas riwaayada maymuuna lugihii uu dib u dhigay hadda kabacdii uu biyihii qubaystay midigtii uu ka bilaabay adiga waxa weye qaabkii nebiga sala allahu calayh wasalam u qubaystay oo ay ku jirtay weyse madaxii oo dhan oo kaamiloo la masaxahayey ay ku jirto nebiga sala allahu alay slm kayfiyadiisii saasay ahayd marka kayfiyadaas wuxuu rabaa inuu yidhaahdo laba waxyaalood maana inta kale waxa weeye kamaal wuxuu yidhi waa aqalu aqalu lqusli qubayska inta ugu yari niyatu rafci janaabatin horta janaabo in layska koryeelo waa in la niyeystaa niyada la-aanteed waxba ku ansixi maayaan xadiidkiibaa kusoo arooray inama acmaalu biniya ow istibaaxati muftaqirin ilayhi mid oo dahaaro u baahan ama rafculxadad mid u baahan inuu banaysto inuu niyeysto wey rafculxadad xadadkan waxaa u baahan qur-aanka inuu akriyaa u baahan masjidka inuu ku nagaadaa u baahan kitaab inuu qaadaa u baahan salaadii dawaafki waxaasaa u baahan waxyaalahaas marka inay u banaanaadaan hadduu niyeysto qubayskan u niyeysto ayadana kifaayo wey ow adaa'i fard lqusli qubays farada inuu guto hadduu niyeysto maqruunatan ayadoo la xiriirta biawali fardin faradka ugu horreey niyadu horta waxaa laga rabaa inay fara la xiriirto camalkii la sameynahay qastu shayi muqtaranan bificli muqtarinan bificlihi ba yidhah waa shaygii waa inuu ficilka la xiriira meeshaa marka weesadii wejigaa la rabay inay la xiriirto maxaa yeele weesadu waa tartiibsanaydoo wejigay ka bilaabay laakiin qubayskan haddii kamaalkii la raacahayo meelihuu kasoo bilaabanahayo waa waa kasoo bilaaban xataa istinjadu kasoo bilaaban kara istinjadii xataa waa kasoo bilaaban karaa haddii meeshaa la niyeysto haddii qofku uusan muxuu ahaa istinjo u baahnayn waxaa imaan karta hadduu ama faradhaqii ka bilaabo mee allaali meeshu uu ka bilaabo qubayskii tartiib ma lahayn qubaysku marka faradka ugu horreeya waa inuu la xiriira wa tacmiimu shacarihi timihiisu waa inuu dhammaystiro iyo wa basharihi maqaarkiisii biyaha waa inuu ku camima niyo iyo marka tacmiimu badan labadaas wuxuu leeyahay laba rugniyo asaasi wey laba rugniyo asaasi weeye niyada iyo oogadii oo dhan oo biyo la geliyo oogadii oo dhan oo biyo la geliyo waxaa imaan karta inuu biyo ku dhumbado waxaa imaan karta inuu biyo tuubo ka socdo intuu isku daadsho asagoo dhan kala gaaraan waxaasoo dhan baa geli karaa madhabta shardi ma ahan inuu oogada mariyo dalkigu shardi ma marka hadda qusligu dalkigu luq ahaan ma ku jiraa mise kuma jiro mas'alo oo luqawiyiintu ka hadli karta wey shaaficina waxaa la yidhaahdaa xuja fi luqa luqada markii la fiirsho wuxuu ahaan jiray xuja marka bada oogadiisa iyo korkiisa waa inuu biyo ku dhammaystiro weysaqaadka marka la dhaqahayo waxaa ku jiray timaha qaarkood kuwo salka in laga dhaqaa oo maqaarka la gaara aysan shardi ahayn soo kuma jirin garkii baa ku jira laakiin janaabada ayada meel loo dabcaaya ma jirto waa in biyaha la gaarsiiyo walaa tajibu madmadatun luqluqii waajibi maaha luqluqu ma waajibo wastinshaaqun sandaarsigina waajibi maayo labadoodaas kolley wuxuu si gaara usoo calaameynhayaa maadaama luqluqay sandaarsigu ma wax daakhilaho gudaha ku jira mise waxa weeye xibnihii daahirkaayoo la dhaqaaya xibno daahira wey waxaa la dhaqaa kolley ishkaalku meeshaas uu ka taagan yahay fuqahada xanaabiladan ayo waxayba yidhaahdaan luqluqay sandaarsigu wejigooda ka mid yihiin xataa weysada wa akmaluhu meeshaas marka nebigiina sala alla alay sl luqluqa waa sameeyey sandaarsigiina waa sameeyey ikhtilaafna madaahibtii dhexdeeda waa jiraa meeshaas waxaa la rabaa in laga dhowrsado waa in laga dhowrsado in laga tago sida wanaagsan waxaa weeye haddii mar wixii nebiga kasoo arooray la yaqaano ama farad ha noqdeen aysa noqona qaabkii oo kale in wax loo sameeyo saasaa ugu wanaagsan oo aan laysku kalifin karin mawaajibba kan magaciisa aan laisku kalifin wa akmaluhu kan ugu kaamilsanay isaalat lqadari in wasakdii la zuuliyo wasakdaasi hadde wixii haddii janaabo tahay janaabada in badanba wasak baa ku jirtee intii hoosaaska ahayd waa in la dhaqaayo la zuuliya waxaa la rabaa hadhowteedii markii la weysaysanaya inaa meeshaa dib loogu noqon meeshaas waa inaan dib loogu noqon wixii la samayn lahaa horaha looga sameyn yaan dib loo noqon loogu noqon hadhowteedi su-aala waxaa ku imaanaya markii aan weysaystay kabacdaan meeshii taabtayo saasoo laakiin waxaa lagaa rabaa shaqadan inaa hore uga baxdidoo hadda kabacdi wixii aa qabanaysaa dib ugu noqon ayaa la rabaa tubal wuduu weysaqaad baa ku xiga weysaqaadkaas marka wuxuu arkayaa inuu yahay kaamil oo lugihii ku jiraan wa fii qowlin yu-akhiru qasla qadamey qowlna waxaa ku jira lugaha labada cagood dib ha loo dhigo riwaayadii maymuunana nebiga sal alla alay slam dib buu u dhigay marka haddii la dhamaystiraa dib dib loo dhigo labadaba waa socon kartaa oo lugaha dhaqidooda laga dabamariyo mararka qaarkoodna de lugaha dhaqidooda in la dabamariyo meesha la taagan yahay ayaa duruufteeduba keenaysaa in lugaha dib loo dhaqo ya lugaha dib in loo dhaqo oo aan dhaqitaankii hore haddii marka hore weyse kaamil la sameeyey aan lagu kaaftoomin meesha la taagan yaha duruufteeda marmar keeni karta uma tacahudu macaatifihi meelaha laalaaban waa inuu faajofaajoodo ka warqabo weeye inuu ka warqabo meelaha oo laalaabka ah oo muxuu ahaa dhagaha iyo calooshu hadday laablaab leedahay iyo xudunta iyo meelihii laablaaban oo laga yaabo inay biyuhu si sahlan ku gudbaan oo aysan gaarin meelahaas inuu ka taxadaro uma yufiidu lmaa biyihii buu shubaa calaa ra'sihi madaxiisa ayuu ku shubahaya weliba hadde madigtuuna midigtaa laga wadi doonaa yufiidulmaa biyuu wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa wa yukhallilhu waana gelgelinayaayo waa inuu maqaarka gaarsiiyo weeye haddii timihiisu wen yihiin uma shiqahu dhinaciisii uu dhaqahayaa al aymani midigtahaa uma alaysarika bidixdaahu dhaqahayaa tartiibkaasuu samaynahayaa wayadluku waa marmarinahayaa dalkigii sunnadu ku daray sooma arkayso khilaafkii maalig uu iska ilaalinaya wayuthalitu saddex saddexna waa ka dhiga saddexdu haddee inaa xibintii walba saddex marisid iyo saddex jeer inaa qubaysatid mid ay tahayba saddex jeer baa lagaa rab wa tutbicu naagti waxay raacsiinaysaa lixaydin xaydkii aharihi raadkiisii miskan miskii bay raacinaysaa hadday macnaha ka qubaysanayso xayd ay ka qubaysanayso janaabada kale markay ka qubaysanayso dadkii kaley la mid tahay laakiin haddii xaydkii ay tahay maadaama isagu ur wax uu leeyahay markii ay dhaqdo markaas kabacdii waxay barinaysaa shay udub leeyahay xadiidkii caaisha tusinahayo nabiga sal lla ly sl markii naag ay qubayska weydiinayso u yihi khudii firsatan mms min miskin fatadahari marka waa waxaa la marinahayaa wax cuduga wailaa haddaan miski la helinna fa naxwahu wax u dhigma meesha aan miski helin wixii kaloo diiba oo u dhigma ayaa booskaas la gelina walaa yusanu tajdiiduhu qubayska in lasoo lasoo cusbooneeya waajib ma ma sunno maaha bikhilaafi lwudui weyseqaadkii ka sokay weyseqaadka adoo weyse qabay haddana inaad dib u weyseysatid suuragal weeye laakiin qubayska asaga lama soo cusbooneeyo qubayska asaga lama soo cusbooneeyo in la cusbooneeyana mashaqaa ku jirta wax naqligana ma jiraan leeyahay qubayska soo cusboon wayusanu anlaa yanqusa maau lwuduui can muddin waxaa sunnaa biyaha lagu qubaysanayo lagu weyseysanayo inaysan ka nusqaamin can muddin mud ka nusqaamin mudku haddee waxa weeye waa maxaa lagu qiyaasaa lix boqol miya lix boqol oo gram miya meelahaasaa lagu qiyaasa waa inuusan mud ka nusqaamin waalqusli biyihii qubayskana can saacin saac waa inaysan ka nusqaamin saacun hadda afar mud buu ahaa marka biyihiina waa inay saac kuwaas ka nusqaamin walaa xadda low xadna ma lehu xad ma leh inta qofkaanu ku daharo qaata waana badan karaan waana ka yaraan karaan oo wax ka yar haddii jirkiisii oo dhan ay kala gaaraan dadku jirahaanna islama eka waxbaa kala duwan marka haddii wax ka yar ku filnaadaanna xad ma jiro laakiin waa saasaa wanaagsan uu leeyahay inuusan ka nusqaamin sidii nebiga lagu arkay sala allahu caleyh wasalam walaa xadda low xad ma laho meel kuma koobna haddana lama rabo inuu qofku xaddul waswaas intuu galo ka badiyo ka badbadiyo biyihii ziyaado isticmaalo kaasna lama rabo xadulwaswaas inuu galo lama rabo waxaa la rabaa in uu si muctadila u qubaysto biyaha laftooda mxuu aha israaf looma ogolo waman bihi najisun ninkii najaasa ku jirto yaqsiluhu ayaduu dhaqaa uma yaqtasilu waa qubaysta walaa takfii lahu ma u kaafin mayso qaslatun hal qubays hal dhaqida wakadal wuduu weysaqaadkiinu sidoo kale meesha ninkan hadduu weysaysanayo xibintii uu weysada dhaqi lahaa najaasa ku jirto hadduu qubaysanahayo oo janaabo iska dhaqaayana najaasaa ku taala marka wuxuu leeyahy najaasada marka hore iska dhaqo hadda kabacdina xadadkii hala kor yeelo masaladaas marka sheekhana waxbuu ka daba keeni doonaa mar dambe ka daba keeni doonaa najaasadu laba qaybood wey qayb waxa weye cayn bay leedahay caynteeda markii la zuuliye ka bacdigeed ayaa meeshaa in la dhaqaabo suuragalta caynta waa in laga zuuliya haddii xoogaa yaroo xanjaa meeshan ku dhaqan tahay meeshii ma dhaqmaysa najaasa hadday ku dhaqan tahay cayn leh meeshii ma dhaqmayso horta najaasadaa laga bixiy cayn bay leedahay haddaysan cayn lahayn baa marka soo harta najaasa meesha ku dhacday wax ura male wax dhadhana male wax ka muuqdaa ma jiraan inaan qubaystana waa rabaa inaan weysaystana waa rabaa qowlka raafici waxa weeye laba cibaadoo kala duwan weeye mid walba markeeda hala suubay laba waajib oo kala duwan weeye isgeli maayaane midba markeeda hala suufiyo sida raafici saas wey walaa takfii lahumaa qaslatun wakada alwuduu'u waa isqaadkiina sidoo kale wey qultu ala saxu takfiihi wallahu aclam waa isgeli karaan marmarka qaarkood labo labo oo waajib baa isgeli karaan matalan naagta iyadoo janaabo qabta waxaa ku dhacay dhiiggii baa ku dhacay intaan dhiiggii ay qabtana qubays kala suurtooyima markii uu ka dhammaado labadiiba waa qabtaa labadoodii hal mar ay qubaysatay kifaayo soo saas maa ninkaani midkaani dhowr janaaboo kala duwan buu galay mar biyihii baa ka yimid mar jimaac galay mar waxbuu galay waxyaalo kala duwan buu galay hal maruu qubaysana hal mara ayuu qubaysanaya marka wuxuu leeyahay haddii najaasadaani cayn aysan lahayn oo in la zuuliyo aysan u baahnayn najaasa xukmiya waxa la yidhaahdo najaaso meesha ku dhacdo wax calaamaad aysan meeshii ka muuqan qubayska waa iska dhexgelaysa waysqaadkana waa dhexgelaysa waa isku filan yahay hal mar oo aa dhaqdaa labadoodu ku wada filan qultu ala saxu takfiihi maradii keligeed qasladii baa kaafinaysa wallahu aclam waman iqtasala lijanaabatin wa jumcatin xasala ninkan wuxuu qubaystay janaabo iyo jumco janaabana waa qabay salaad maantana jumco weeyo inuu qubaystaa laga rabaa labadoodii u wada niyeystay labadoodii waa isdhexgala labadooda waa isdhexgala sida haddaa masjidkan soo gasho waxaa lagaa rabaa masjidka ninkii soo gala yuusa fariisan ilaa laba ragcas oo lama odhan uu tukado taxiyatulmasjid baa laga rabaa jamaacadii baa la galay jamaacadii salaadii labadii salaad subaxaa la galay asagana waxbuu ka galay ama duhurkii labadoodii waa isgaleen ya labadoodii waa isgaleen marka saasoo kale wuu leeyahay haddii quslujumca iyo janaaba labadooda yimaadaan ow liaxadihimaa midkood buu u qubaystay xasala faqad asaga kaliyaa usoo xasila xasala faqadad waxay labadoodii mid kaliya niyeystay qusligii jumcadu niyeystay kii janaabada ha la yimaado maxaa ile xadiidkii maxaa ku jira inama alacmaalu biniyaati markii li maxaa maxaa maxaa ku xigay wa inamaa likulli mri'in maa nawaabaa daba joogta marka ninkaani labadiiba ma niyeysan hal miduu niyeysan midii kale hala yimaado qultu walow axdatha uma ajnaba ow cakasahu kafalquslu cala almadhabi wallahu aclam ninkan xadath asagii oo qaba ayaa janaabati sidii nebiga sala allahu calay wasalam yeeli jirayna ma yeelino weysaqaad ma soo bilaabay suu u joogay ama biyuhu dhex dhumbaday ama biyuhu isku furay hoogadiisii oo dhan waa kala geerisiiyeen janaabuu niyeystay inuu iska kor yeelo marka xadadkii asqarkaana waa dhex gela hadda weyse dambe usoo laaba lama ah labadoodii midkii akbarka ahaa asqarkii akbarkii uu dhexgela walow axdatha markii hore hadduu xadatho uma ajnaba kabacdina junub noqdo ow cakasow bedelkiisu uu sameeyo markii horeysay junub buu ahaa kabacdaa xadath yimi kafalquslu cala almadhabi hal qubaysaa ku waajibahaya labadoodu waa isdhexgelayaan saasayna ku dhammaana marka waa isdhexgelayaan waxaase laga rabaa intaas qubayska uu ku dhex jiro wixii janaa weysada jebin lahaa inuu ka dhowrsado wixii weysada jebin lahaa inuu ka dhowrsado waa laga rabaa ilaa marka horeysa waxaa la amray meeshii weysada ka jebin lahayd marka hore inuu soo dhaqoo dhammeeyo hadda kabacdina qubayso ya saasaa laga rabaa wallahu aclam sal allahu calay